soomaalida waxay u dhigan tahay tallaabo loo horey loo qaaday oo runtii mataqaana aada loogu baahna ummadana u dhib qabtay waxaa jira dadka hadday go-aansanaan iyaga xaafadaha ay ku samaystaan bay ku baaba-ayaan cudur bay isu gudbinayaan ama dhiiga aan islahayn bay isasiinayaan marka dadku ay ku dhammaanayaan waa gartay doctor maxamuudow marka hadda dabcan waa la hele bangigii dib ayaa loo furay marka markii hore bangiga kaalin intee la-eg ayuu bulshada ugu jiray in dhiigga ruux uu bixiyey lagu daaweeyey intaasoo ruux inta la qayqaybiyo oo qaybna laga dhigo lagu badbaadinayo ruuxa oksijiinka u baahan r b c-ga qaybna lagu daaweeyo ruuxii u baahan xinjirowga oo dhiiggiisa istaagaynin isla ruuxii dhiig bixiyey oo haddana mataqaana qaybta dhaacaanka ah intaasoo nooc iyo intaasoo qaab oo dadka faa'iidaysan kara ay ka faa'iidaystaan lagu kaydiyo dadkii dhiigga deeqalahaana si fiican loo baaro cudur ayna gudbinaynin kii qaadanayana loo meeldayo waxa u baahan yahay oo la siiyo runtii waxa weeye tallaabo aad iyo aad iyo aada u fiican oo maxaa la yidhaahdaa kaalin weyn ka geysanaysa maxaa la yidhaahdaa adeega caafimaadka marka hadda waa la furay dabcan marka rajo intee la eg ayaa ka qabtaan haddii aad tihiin dhakhaatiirta inuu sii shaqeeyo oo muddo fog uu shaqeeyo maadaama in muddo ah uusan jirin adeegan oo hadda uun dib loo howlgeliya wax badan waxay ku xiran tahay waxaa waaye siday uga go-an tahay wasaaradda caafimaadka siday uga go-an tahay isbitaalkaas howlwadeennadana inay howshaa sii socoto waxaan isleeyahay waagii waxaad qalabka consumabliska la yidhaahdo oo lagu shaqaynayo bixin jiray finish red cross iyo dowladda finland ayaa bixin jiray sida t b daba ay u kaalmin jireen iyagaa sabortgalan jiray laakiin kawaadirta shaqaynaysa soomaali ahaayeen takhaatiir hadday yihiin waxay ahnad la tababaray soomaaliyan lagu tababaray xaggana qaar loo qaado lasoo tusay sida fiican oo adduunka looga shaqaysto wuxuu ka shaqeynaya bangiga dhiiggana waa dhiig dhiiggiina in la helo marka loo saciyo in dadka laga qanciyo inay isu deeqaan maxaa intaa haddii la helo waxaan isleeyahay wixii waa sii soconaya
qofka dhiig bixiyaha oo kale marka uu tago maxaa looga baahan yahay dhiigga miyaa laga qaadayaa muxuu hanaan ah ayuu qofkaasi marayaa si uu dhiigga u bixiyo maadaama ay jiraan dad xanuunsan kara dad yacni arrimo kale ay haystaan qaabka uu marayo iyo hanaan cinkee ayuu u marayaa sidee loo hubinaya qofka
waxaa deeqahaya hadday dumar tahay hadduu rag yahayba ruux himogulbiinkiisa uu sarreeyo ruux barasharkiisa uu fiican yahay dhiigga ruux aan markaa xanuunsanayn oo qanlo qabin ruux markaa gabaraday tahay dhiiggii oo kale xanuun uusan kohin markaas ruux aan jiranayn ruux caafimaad qaba oo hilsi ah oo raba inuu walaalkii ama walaashii dhiig ku deeqo isagoo caafimaad qaban oo meesha ka baxo ruuxaas ayaa dhakhaatiirta meesha jooga oo bangiga dhiigga ka shaqeeya ay hubinayaan waxaa jira waxaa wixii lixdan kiilo ka badan ayaa laga qaadaa ruuxaan da-diisa yarayn oo sideed iyo toban ka yarayn oo wixii ka weyn ayaa laga qaadaa maaragtay lixdan iyo lixdan lixdan iyo shan meelaha aanan gaarin baa laga qaadaa ruux waxaa la qaadaan daawo qaadanaynin marka ruuxaas caafimaadka qaba oo la hubiyey h bgiisa ama himogulbiinkiisa caafimaadkiisana la hubiyey waraysi fiicanna lala yeeshay marka inahaas haddii la uruuriyo oo ruuxa markaas ayaa laga qaadaya ruuxaas waa ruuxa yani qaacida waxaa la isticmaali jirta weligeen qaacida diini oo la yidhaha laa darara walaa diraara yani inaan isagana wax la yeelin in kuu u deeqay uu siiyeyna aan wax ku noqonin dhiigii haddii aad tihiin dhakhaatiirta soomaaliyeed rajo intee leg ayaa ka qabtaan marka dadka inay noqdaan dhiigbixiyayaal oo arrinkan ay la qabsadaan maadaama adeegan hore uusan u jirin dadkan ay ahaan jireen dad lasoo uruuriyo ama ehelo ama qaraabo ama asxaab la ah hadba qofka dhiigga markaas u baahan marka hadda sidee u rajaynaysaan marka dadka inay qaataan oo iskood ay usoo maaragtay usoo baxaan si mutadawacnimo ah dhiiggana u bixiyaan mujtamac waxaa waaye hadda dhaqaalihii aada u xun yahay mujtamac waxaa waaye ninka xooga badan hadda uu boobahay ruuxa daciifka ah marka mujtamac saasoo kale ani waxaan isleeyahay dad intay kusoo qamaamaan bangiga liiga waa iska hurayna waa iska bixinayna liiga way fog tahay waxaa la rabaa in la waaqici noqono laakiin waxaan isleeyahay tacliinta hadday sii socoto oo waxbarashada sii socoto oo inta qalanka jibinaysa jaamacaadka ay sii bataan kulama ay dadka ay aqoontoodii kor usii kacayso anaaniyada ay yaraanayso mujtamaca laisu turaayo dadku uu yeelanaya inuu isjeclaado inuu waxsu bixiyo oo la yidhahdo ruux maskiina dhiig baxayo mataqaanaa gruubkiisana waa gruubkaaga ay usoo carar usoo cararaya shaqo kasta ay kasoo cararaya waa inaan mujtamaca waxaa gaarsiinaa weye oo keena xoolaha le uu tira fuqarada oo keena aqoonta le uu waxeeyo keena xaakimka mas-uuliyadda haya siyaasadda uu u noqdaa qudwo ruux shacbiga ah waxyaalo waaweyn baa loo baahan yahay si dadka ay u gaaraan xeer ay isu huraan dhiigana isu bixiyaan marka wacyiga dhiigbixinta ee bulshada ee xilligan waa sidee xilligan waxaa waaye just waxaa waaye ruuxuu u baahday dadkiisii qaraabadiisu keensanayaa liigii loo baana waxaa leeyihin laba waaye marka waxaa laga yaaba labadaas inay isku guruub ahayn guruubyadooda ayaa luqubinaya kuway isku guruub noqdaan cudurna laga waayo ayaa loo deeqaya sidaa soo raadsanahay dug ka soo raadsada mataqaanid laakiin waxay u badan tahay badanaa qaraabay u badan tahay